inkastoo ruwaanda ay ka gudubtay xilligaasi adag oo ay ku beddelatay astaan horumarneed iyo waxqabsi haddana weli xasuuqaasi waa nabar muuqda waddanka ruwanda waxaa looga dabaaldegay maalintii shalay ahayd shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegatay xasuuqii ugu darnaa ee ka dhaca qaaradda afrika kaasi oo dunidu ay markhaati ka noqoto dadkii ugu badnaa ee ku dhintay madax ka socota wadamada afrika iyo sidoo kale dunida inteeda kaleba waxa ay ka qayb galeen xuskaasi ay kasoo wareegatay rubca qarniga xilliga ku siman munaasabadaasi sidoo kale waxaa ka qayb galay oo gobjoog ahaa dadkii iyagu ka badbaaday xasuuqaasi boqolka maalmood socda ee ka dhacay waddankaasi ruwanda madaxweynaha dalka ruwanda bool kagame ayaa waxa uu dhigay ubaxyo goobta loo asteeyey xuskaasi isaga oo tooshka ololayana ka daaray halkaasi oo in ka badan rubac milyan dad ah la sheegay in lagu xasuuqay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii islamarkaasina laba boqol iyo konton kun oo dad ah ay ku aasan yihiin taaladaasi oo ah mid loo aqoonsaday in lagu xusuusto maalmahaasi madooba
dadka ka badbaaday xasuuqaasi waxa keliya ee aan dhihi karno waa mahadsantihiin dhabar adeegiinnii iyo geestinimadiinnii waxay astaan u tahay guusha reer ruwanda waxaana ay sawir wanaagsan ka bixinaysaa dhaqankeenna hogaamiyaasha qaaradda afrika ah ayaa in badan oo ka mida sanad kastaba waxa ay ka qayb galaan xuska lagu xusuusanayo dhibaatada soo gaartay dadkaasi ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa bogaadiyey in tusaale fiican ay u tahay dadka reer ruwanda dunida inteeda kale sida ay uga bogsadeen dhibaatadii soo gaartay ayagoo u wada wajahay sida uu yiri horumar dalkooda hogaanka wanaagsan ee walaalkay bool kagame iyo ka go-naanshiyaha qotada dheer ee dadka reer ruwanda ay ku hilmaameen qaladaadkii shalay dhacay ayaa ka markhaati kacayso horumarka waddankiina idinka oo sidoo kale yaqiinsan taariikhdii madoobeed una baxay mid qurux badan oo iftiimaysa madaxweyne kagame waxa uu sharaxay inaysan dib ugu soo noqonaynin dadkiisa gocashadii iyo xanuunkii dhibka badnaa ee dalkiisa ka dhacay wuxuuna sheegay inay taasi noqotay cashar mar u baxay
wixii halkan ka dhacay mar kale kama dhici doonaan waddankeennu kama kici karo kumana noolaan karo fikrado la marin habaabinayo mar kale waxa uu yidhi madaxweyne kagame
xasuuqaasi waxa uu ka dhashay xaalad ogaan la'aana ka hor iyo kadib xilligii xasuuqa waxaa jiray silsilad colaad ah oo isku xirayd dibugacashadu ma aha mid hoos noo celinaysa oo keliya ee waa mid khatar ah qaar ka mida dalalka afrika oo ay ka jiraan colaado ragaad geliyey horumarkii dalalkaasi iyo musuq maasiq hoggaan xumo ay ugu darsantay ayaa waxaa ka jira xilligaasi ruwando ay ka jirtay dhibaatooyinka xasuuqaasi dagaallo sokeeya oo qaarkoodna deganaashiyihii u diiday tan iyo wakhtigan waddamadaasi qaarkood way burbursan yihiin sida uu leeyahay mar kale profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo tusaale usoo qaatay soomaaliya hadda imanka aanu joogno waddanka ruwanda wuxuu noqday waddanka yani wadamada beriga africa wadamada ugu fiican dhinaca nabadda dhinaca horumarka dhinaca deegaanka dhinaca olu maartay waana cashir maanta laga baran karayo in laisu tanaasuli karo in inaa daba qabiilo istaabiisay oo micnaha aada u yani kula idowday ay heshiin karayaan waa cashar laga baran karayo qaaradda afrika in dad micnaha saas u burbursan ay barlabaad soo noolaan karaan oo soo kici karaan oo dalkooda ay horumar gaarsiin karaan oo micnaha waxay nabadda ay sugi karaan oo ay isu tanaasuli karaan oo ay noqon karaan micnaha dad tusaale noqonka qaaradda afrika inteeda kale waa cashir runta ah qaaradda afrika ay ka qaadan karto weeyaan waa cashar dadka soomaali gaar ahaan ay ka qaadan karto maxaa yeelay soomaaliya xilligaasi dagaalada ay ka dhacay waddanka ruwanda xilligaa isaga waxaa ka socday dagaala ba-an baa ka socda sokeya waa ka socday ilaa ay saddex sana kasoo wareegtay welida way dagaalamayaan marka waxaa meesha ka baqan inay isu tanaasulaan waxaa meesha ka baqan waxa weye inay waddankooda unaxaan waxaa meesha ka baqan waxa weye inay nabadda ka shaqeeyaan waxaa meesha ka baqan waxa weya inay macnaha waxay dalkoodii ay horumar gaarsiiyaan oo ay hilmaamaan wixii dhacay oo ay ka tanaasu isu tanaasulaan oo soomaaliya gacmaha isqabsato ayaa runtii ayaa meesha ka baqan marka waxaa loo bahay marka inay cashar ka qaataan hutuuga iyo tusiga diriray boqolba madguud ku jira ilaa boqol ilaa dadku gaartay dad ku dhow ilaa hal milyan xusmaan muuseedka goobtan taalo ee dadkii labada boqol iyo kontonka kun ee qof ay ku aasnaayeen laguna buddhigay duugtooda iyo sidoo kaleta rubac milyuunka qof ee guud ahaanba ku dhintay xasuuqii ka dhacay ruwanda kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii ayaa waxa uu noqday mid dunida si weyn ay u hadalhayaan hogaamiyaasha caalamka dhowr ka mida dalalka sida britain iyo faransiiska ayaa hogaamiyaashooda baraha twitterka waxa ay soo dhigeen sida ay u bogaadinayaan horumarka dalkaasi uu gaaray iyo sida dadkiisa ay uga soo kabanayaan dhibaatadii ku habsatay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii wakhti haatan laga joogo shan iyo labaatan sano gebi ahaanba sideed boqol oo kun oo tutsi ah iyo sidoo kaleeto huutuuga qunyar socodka ah waxaa maleeshiya xagjiriin ah oo reer tutsi ah ay ku gowraceen muddadaasi saddexda bilood iyo dhowrka maalmooda